asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aan inta badan iskula eegi jirnay dhacdooyin hore iyo kuwo nolosha la qayra kuwaasoo laga yaabo inay horay u soo dhaceen amaba laga yaabo inay maantaba dhacaan ama laga yaabo waxyaalaha nolosha deriska la'ah inay yihiin kuwaasoo hadba dhinac ka imaan jiray iyagoo laga yaabo mar inay ku siiyaan farmuuq mar kalena ay ku siiyaan maaragtay fido aad ka baxdo ama malko ay ku tusiyaan mar kalena laga yaabo inaad dhinaca kale wax ka eegto kuwaasoo ahaa kuwa haddii eebbeed mahayo dhaqdhaqaaqa nolosha xidhiidh la leh dhaqdhaqaaqa noloshuna sidiisaba ma ahan mid haddii eebbeyd mahayo daba go'an oo hal meel ah fadhiya ee noloshu waa taxane kolba qodobo hor leh iyo mawduuc hor leh ama barnaamis hor leh ku barta sidaa iyo darteed ayaa xubnaheenna murtida maantu hadba dhinac ay wax kaa tusaan keenan maantana waxay ina tusinaysaa waalid adeecnimada iyo waxyaalaha waalidka aan looga tegi karin waxyaalahaasoo ay ka mid tahay wiil ayaa abtigii wuxuu u ahaa mid baari u ah wiilkaasoo abtigii u dheganuglaa kaasoo ahaa mid abtigii awaamiirta iyo anfac wixuu uga baahdaba ama ka qaata ama siiya wiilkaasoo ahaa mid abtinimada aad u ilaaliya soomaaliduna abtinimada waa ay ku ad adag tahayoo waa ti nin baa yidhi talaan rabaayo waxaan rabaa inaan isdhibaateeyo kolkaasaa lagu yidhi saddexda abti xume haddaad rabto inaad isdhibaatayso sidaa iyo darteed abtigu waa shay cajiib ah waanan kii maahmaada cajiibkaa lahaayo abtigaa waa hooyada oo aan naasa lahayn ahaa sidaas darteed inaad abtigaa u dhiga nuglaato una nuglaato una dabacsanaato una fiicnaataay waa hawl adiga ku wanaagsan marka wiil ayaa abtigii baa u yimid oo xooladoon ah kolkaasu wuxuu siiyey hal lamaan ah oo irmaan hashaasoo marna uu nacfisan karo maali karo marna uu xoolo ahaan u dhaqan karo dad fara badan ayaa la yaabay wiilka kalsoonidiisa maadaama ay soomaalidu ku adkayd geela inay bixiyaan oo geel bilaash laguma helo ay dhihi jireen ama ay dhihi jireen marka buu adduunyada u yahay macallin oo geele ayaa waxaa dhacday wiilkii hashaas lamaan ayuu abtigii siiyey weliba irmaanka ah aad baa loogu farxay dad badan ayaa la yaabay wiilkii iyo niman kale ayaa isqabsaday abtigii baa imaaday markaasuu wuxuu ku yidhi abti iska daa nimankan waxbaha ka qabsan hadee abti nimanku iga gardaran yihiin may aniga amarkayga yeel wuu duudsinayaa maogtahay halkan markay sheekadu marayso ayaa nin baa u yeedhay caaqil ah wiilkii markaasuu wuxuu ku yidhi waryaa kaar aan hal kuu sheego siiyahaye bal ii sheeg markaasuu ku yidhi abtigaa hal hal waa la siiyaa laakiin hal lagama yeelo abtigaa hal waa la siiyaa ee hal lagama yeelo ee ogow ayuu ku yidhi markaasuu yidhi ii jilci bal ii furfur kuu furfuraye abtigaa hal waa la siiyaayo waxaad u hayso oo dhan oo wanaaga waa la siiyaa laakiin hal lagama yeelo oo gartaada iyo xaqaaga duudsi oo ka tag loogama tago adigoo xaqaagii heeli kara inaad qaadato ha ka yeelin ee xuquuqdaada qaado dhiig nool baad tahay ee qof nool baad tahay waxyaalaha xaqa ah adigu aad gaarka u leedahayna dee adaa gaaro haddaad cafiyeysana ee tala obteed ha ku cafinna adiga maskaxdaada ku cafiye haddaadan cafiyeyninna qaado xaq baad u leedahay abtigaa hal waa laga yeelaaye halse lagama yeeluu ku yidhi abtigaa hal waa laga yeelaa oo waxay waxay waxa isii iyo waxay waxay wanaagsan qabo waa laga yeelaa laakiin xuquuqdaadii dhiiggaayi ka tag lagama yeelo ayuu ku yidhi waa xubin ka mid a xubnaheennii murtida maanta mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi lugti jeeni dhaaftaa way jabtaa